arrin baa shalay waxaa ka dhacday iskuulka gabdhaha nebgals iskuulka gabdhaha nebgals waxaa ka dhacday maamo oo gabdhaha u xil saaran oo iskuulka joogto yaa waxay way xanuunsatay waxaa la keenay istaalka madiina marka takhaatiirta istaalka madiina joogtaa waxay ku rifaa garaysay markay arkeen xaaladeeda waxay dhaheen xaaladan waa xaaladihii corona waxaan rabnaa inaad istaalkii refaral garissa county aa geysiin istaalka la keena isolationka inta baaritaanka iyo la tacaalanka uu socday iyay maamadii ay go-day allah u naxariiste way dhimatay markaa kadib macalimadda isguulka u sareyso ama maamulaha isguulka yaa wuxuu soo wacay takhaatiirtii subcountiga u xil saarneed ee garissa subcounty ayagoo markaa lasoo hadleen directorkii u xilsaarnaa arrimaha covid nineteen ay u warameen xaaladii maadhamta ay usoo sheegtay inuu maamadii oo sitaalka isguulka ka shaqeynaysay ay cudurkii hadda u geeriyootay koox ka tirsan xafiiskayga oo shaqadooda tahay u xilsaaran arrimaha cudurkan covid nineteen yaa waxay aadeen iskuulka meeshana waxay ugu tageen iskuulka inay joogaan ninkii subcountiga u weynaa d c c-ga waxay ugu tageen maamulaha waxbarashada directorga waxbarashada countigan oo dhan oo meesha joogo iyo chairmanka isguulka boardka meesha joogo iyo koox ka socoto red cross meesha joogaan meeshii baa horta shir lagu galay crisis meeting wax la dhahaa lagu galay waxaa la isla ogolaaday inay sameeyaan wax la dhaho random test ay ogaadaan natiijada inay saadaal ahaan oga qaataan ramdom test ay ka sameynayen iskuulka horta wuxuu qabaa arday aada u fara badan arday shan boqol ku dhawaad oo ardayda jiifata iskuulka iyo saddex boqol iyo konton oo banaanka kasoo akrisata iyo shaqaale macalimiin iyo shaqaale iskugu jiraan soo ugu yaraan kun qof yaa iskuulka aan ka filanayna aan ka tirsanayna soo markii baaritaankii la sameeyey hal saac iyo bar oo habeenimo waxaa la random testka lagu sameeyey arday toban dhan saddex baa positive ka noqotay markii macalimiin shan iyo toban dhanna waxaa lagu sameeyey baaritaankii waxaa laba ka noqotay positive so iyadoo laga shirahayo sidii dadkan positive ka noqday meel domitry loogu hagaajin lahaa loogu karenteyn lahaa oo beri subaxdiina laiskugu imaan lahaa sidii looga sii wadi lahaa baaritaanka meesha oo weliba laga codsaday laanqeyrta cas xafiiskeeda garis inay isguulka ku caawiso maataresa sandarwooyin iyo qalab kale sababtay tahay ardada meesha joogtay qaar baa banaanka imaanaysay yaa waxaa mar soo gaaray inay ardadii banaanka ka imaanaysay ay baxeen ayagoona la fasixin ay baxeen ofcourse waad garanaysaa gabar iskuul akhrisanayso kusoo galbanaysay waktigay soo galbanaysana ay imaanin waalidka maxaa kula gudban marka adi waxaad aadaysaa iskuulkii soo hubsata wixii ka jira soo waxyaroo panika ka dhacay soo waalidiintana meeshii ridon bay u taagnaayeen ilmahooda gacmaha bay soo qabsadeen marka maalinta labaad baa lagu noqday oo shalay ahayd shalay markay meeshii kooxdayda caafimaadka ay tagtay waxay sheegeen inaynan ugu tegin hal arday laba saac ardaydoo dhan inay meesha ka baxeen soo shir baa lagu qaatay meesha waxaa laisla ogolaaday inay maantadanaydo ardayda kusoo laabtaan iskuulka baaritaankii meesha laga sii wado wacyigelintii meesha laga sii wado intii lagu arko baaritaanka dhexdiisa coronaga inay meel loo sameeyo arday markay iskuul ku xanuunsadaan si loo maamulaa jirta soo waxaan ka codsanaynaa dadweynaha ama hooyayaalka yaabayaasha caruurtooda joogaan iskuullada inaynan argagixin